Hano kumadii odayaalka dhaqanka iyo culmaa u diinka oo seedeeya suuqii dhawaan uuse ku burburay dabka kuhayay magaalada Jowhar caasimadda maamulka Hirshabelle yaa dadka muxsiniinta ee qaarka jeela ka codsadeen inay caawiyaan dadka dhibaatada hantiyadeed ee ku deeri dabkii dhawaan uuse kuhaya suuqa hantiwadaag ee magaalada Jowhar haddaba odayaalka dhaqanka iyo culmaa u diinka oo goobta kala hadlayay warbaahinta ya sheegeen in lambaahanya dadka in lagu caawiyay sidii iyo horeedhanka hel lahayna hantidiyo maadaama shalay be iyo hayana hano walba sadaaye
waana dadkii ganacsatada smoll businesska lahaayo dadka ganacsatada yaryar oo tafaariikhleyda meeshaasi waxaan dhihi karnaa waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba ganacsatada tafaariikhleyda ahay oo dadka maaragtay sida tafaariikhda ka iibi jiray maadaama ganacsigaasoo lafdhabar u ah magaalada uu meesha ka baxay waxaan maaragta dadka muxsiniinta dal iyo gudaba waxaan ugu baaqaynaa dibad iyo dalba waxaan ugu baaqaynaa in ay soo gargaaraan qadartiisa ku dhacda ayaan joognaa alxamdulilaah suuqaasna alxamdulilah waa suuqii jowhar gaar ahaan hanti wadaag alxamdulilah wuxuu ilaahay keena annaga kama weyni alxamdulilaah waxaan nahay qayb ka mid qoladii suuqleyda eedoo ganacsatada ahay ayaan ka mid ahan dadkii macnaha milkiide oo guryahan ku lahayna waan ahayn laakiin wuxuu ilaahay keena annaga kama weyni alxamdulilaah waxaan kaanu weyddiisanaynaa ilaahay subxaana qaadirka inuu ilaahay beddelkeedu qayr qaba inuu ilaahayna siiyo diinka soomaaliyeed khaasatan inay noo sheergareeyaan oo ay arrintan macnaa ka dhiidhiyaan qof walba markuu soo gaaro ay sii gudbiyaan dadka muxsiniinta ay sii gaarsiiyaan qof walboo amba garaad leh ama garad leh ama jeeb lehna waxaan ka codsayna inuu arrintan kasoo qayb qaato khayr allah idin siiyo waxaa meeshan ka dhac waa musiibo dadaa maanta debka hordamay shalana wax haysteen oo ahaayeen shalay iyaku macnaa waxbixiy deeqbixiyo ahaayeen ama maanta debka hordansan yahay marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala halkaan noogu ekeeya mahadle naf nooga baabi'in waxaan halkaan baaq u diraynaa oon u sheegaynaa dadka muxsiniinta gudaha iyo dibaddaba joogo in halkaan dukaaman ilaa boqol dhaafaayo runtii ay gubteen dadaa nolol maalmeedkooda ku samaysan jira meeshaan maalin kastaba qaar kale waa xoogsan jireen marka wixii oo dhan hal maraa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa u keenay maaragtay masiibo oo rabaani ah dadka waa qanacsan yihiin ilaahooda waa aaminsan yihiin laakiin shalay waxay haysteen maantana wax ma haystaan maanta raashiinkii maalin waliba wax laga qaadi jiray dukaanka laakiin hadda dukaankiina waa ba'ay wixii ku jirayoo qalab ahaana iyo raashiin ahaana oo gada jireenna waa ka ba'ay meel cidlay taagan yihiin waxaan rabnaa dadkan muxsiniinta meel kasta ay joogaan in loo soo gurmado